الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ولما ذكرت أنها تضمر وجوبا بعد لام الجحود استطردت في ذكر بقية المسائل التي يجب فيها إضمار أن وهي أربع ولما ذكرت مركان شاعري أنها أنت تضمر إن لا إضمار إضمارا وجوبا إضمار أو واجبة بعد لام الجحود إن لا إضمار استدردت waxaan usii dhaafay haddana fii dikri baqiyati almasaa'il inaan sheego masaa-isha soo hartay allatii masaa-ishaasoo yajibu fiihaa ayada dhexdeeda waajib uu yahay idmaaru an an in la idmaariyo wahiya masaa-ishaas oo an in lagu idmaariyo waajibka ay tahay arbacuun waa afar laamuljuxuudkan haddi waa soo marnay wuxuu leeyahay an idmaarinteedu inay waajib tahay bacda laami ljuxuud markaan sheegay haddana wuxuu leeyahay waxaan usii dhaadhacay inaan sheego masaa-isha kale oo an idmaarkeedu waajibka uu yahay waana afar mas'alo haddii la isku daro marka an idmaarkeeda meequu noqonayaa shan xabo idmaarkeedu wujuubka wuxuu noqonaya marka shan masalo afartan iyo laamiljuxuud oo la isku daray ixdaahaa afartaas middood bacda xataa waa xataa dabadeed waclam ogow anna lilficli ficilkii bacda xataa xataa dabadeed xaal u ahaaday xaalatayni laba xaaladood baa u sugnaaday ficilkaas alficlu bacda xataa laba xaaladood buu leeyahay xaalatayni laba xaaladood baa u sugnaatay alrafca ayaa u sugnaaday waannasba nasbana waa u sugnaaday faama nasbu nasbihi fa sharduhu shardigiisu kownu lficli ficilkii waa inuu ahaado mustaqbalan mustaqbal waa inuu ahaado binisbati marka loo eego ilaa maa qablahaa xataada waxa ka horeeya xataa wuxuu leeyahay ficilka ka dambeeya waxaa laga hadlaata waa ficilka mudaarice marna waa marfuuc marna waa mansuub labadaas xaaladood uu leeyahay marka uu ficilka xataa ka dambeeya mansuub noqona waxaa shardiga buu yidhaahday xataa ficilkan ka dambeeya inuu mustaqbal noqdo marka loo fiiriyo xataa waxa ka horeeya sawaun kaana mustaqbalan ama mustaqbal ahaado binisbati marka loo eego ilaa zamani takalumi waqtiga la hadlaa ow laa ama yuusan ahaanin oo zamanu takalum hortiis hadduu doono ha dhaco falawalu midka hore ka qowlihi tacaalaa lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusaa xataa yarjica yarjica waa ficil mudaaric mansuub bian mudmara wujuuban bacda xataa wa calaamatu nasbihi alfatxa muusaana waa faacil ilayna jaarmujururkaas ku tacalluqinee xataadaa naasibay noqotay naasibay noqotay waxaan ula jeedaa an mudmara wujuuban bay wax ku nasbine ficilka ka dambeeya soo mansuub ma aha waxaa lagama maarmaan ah waxa ayada ka dambeeya inuu mustaqbal noqdo rujuuca laga wadaa marka rujuucu waa mustaqbal marka loo fiiriyo waxa ayada ka horeyso lama dhihin maxaa ka horeeya lan nabraxa bay dhaheen ka zuuli mayno calayhi caakifiina inaan dibigan cibaadadiisa ku dulnagnahay ka zuuli mayno marka cuquufka nagaanshaha lagu nagaana calaa cibaadati alcijli marka loo fiiriyo rujuucu muusa marka waa mustaqbal usaas maaha yaa horeeya labadooda cuquufkaa horeeya dibiga caabudidiisaa horeeya marka dibiga caabudidiisaan waa socone ilaa nabiyullaahi muusa uu soo laabto marka soo laabashadiisaa gaaya u ah markuu soo laabto markaasaan iska dhaafaynaa waaye ama markaasaa la weydiinaa markaan sida ay leeyihiin lan nabraxa calayhi caakifiina waxa sidaa dhahaya soo reer banu israa'iil ma aha marka sida ay leeyihiin ilaa zamani takalum baa rayla in la fahmee marka sida ay leeyihiin nabiyullaahi muusa soo laabashadiisa soo mustaqbal ma aha marka loo fiiriyo markaas ay hadlaayaan lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa marka sida ay leeyihiin rujuucu muusa mustaqbal ma yahay mise mustaqbal ma aha mustaqbal waaye biاnisbati ilaa zamani takalumi waa midaan waay marka zamanu takalum laftigeeda mustaqbal buu yahay rujuucu muusaa faina rujuuca muusa calayhi salaam mustaqbalun waa mustaqbal binisbati marka loo eego ila alamrayni labada arin jamiican labada arrin waa kuwee zamnu takalumka iyo zamnu lcuquufka labada marka loo fiiriyo waathaani kan labaadna ka qowlihi tacaalaa wazulziluu waa la gilgilay waa la imtixaamay xataa yaquula arasuulu ilaa rasuulkii uu yidhaahdo waladiina xataa yaquula arasuulu waaladiina macahu mase waladiina aamanuu macahu bay ahayd wاladiina aamanuu macahu mataa nasr اllah alaa ina nasr اllahi qariib waa la imtixaamay ilaa rasuulkii uu yidhaahday dadkii mu'miniinta ahayd war gargaarkii ilaahay uu noo ballan qaaday aaway ilaa ay dhahaan xataa yaquula arasuulu yaquuladan waa ficil mudaaric oo mansuuba bian mudmara wujuuba bacda xataa wacalaamatu nasbiya alfatxa arasuuluna waa faacilkii marka ay wax nasbine an mudmara ay ku nasbine ficilka ka dambeeya mansuub marka uu noqonaa laba shardi soo ma ahayn yani soo ma ahayn shardiga inuu noqdo mustaqbal zilzaalkan imtixaamkan iyo qowlu rasuul labadooda ayaa horeeya imtixaankaa horeeya idan qowlu rasuul waa mustaqbal binisbati ila zalzaali ama ila zilzaali labadaba labada mastar baa isticmaali kartaa haddaad doontana ila zalzalati iska dheh marka loo fiiriyo waa mustaqbal waaye laakiin wazulziluu xataa yaquula arasuulu ikhbaarkaas ama kalaamkaas yaa iska leh sidaas yaa dhaha yaa ka warramaya yani allah baa ka warramaa soo maaha waxaana looga warramaa nabiga sala allahu calayhi waala ali wasalam baa loo sheega soo maaha zamnu takalumka marka waa waayadii nabiga sala allahu alayh waala ali wasalam marka zamnu takalumka la fiiriyo qowlu rasuuli mustaqbal miyaa mase maadi waaye ma fahanteen su-aasha maadi waaye mustaqbal ma aha wazulziluu xataa yaquula arasuulu ikhbaarkaas marka ilaahay uu nabiga uga warrama sala allahu alay wasalam rusushaas imtixaankoodii iyo qowlkoodai marka looga warramaa waa waayadii nabiga sala allahu alayh waala ali wasalam soo ma aha zamanu takalumka marka waa waayadii nabiga sala allahu alayh waala wasalam marka loo fiiriyo waayadaas rasuulkaas ilaahay uu ka sheekeeyey dhihitaanka uu dhaha mataa nasrullaahi maadi miya mase mustaqbal waaye maadi waaye waa marka uu leeyahay sawaaء kaana mustaqbala binisbati ilaa zamani takalumi wlaa ama yuusan mustaqbal ahaaninoo maadi hadduu doon ha ahaado idan qowlu rasuuli waaladiina aamanuu macahu mataa nasrullah ay dhahaan waa mustaqbal binisbati ila zalzaal waana maadi binisbati ilaa zamani اlikhbaar ila famaa rajaynaya lianna qowla rasuuli sala allahu alayh waala ali wasalam wain kaana maadiyan maadi ha ahaadee binisbati marka loo fiiriyo ilaa zamani اlikhbaar oo ah waayadii nabiga sala allahu alayh waala ali wasalam ilaa anahu mustaqbalun waa mustaqbal binisbati marka loo fiiro ilaa zalzaalihim ama ilaa zilzaalihim waliataa xataa alatii yantasibu lficlu bacdaha xataada ficilka ayada ka dambeeya uu mansuub ka noqdo macnayaani laba macnaa u sugnaaday laba macnay faa'iideydaa fataaratan mar takuunu waxay ahaataa bimacnaa keey bay ku macno ahaataa oo waxay faa'iideydaa maxay tacliil wadalika idaa kaana maa qablahaa marka ay bimacnaa kay noqoneen idaa maa kaana qablahaa waxa ka horeeya cilatan waa hadduu cilo u noqdo limaa bacdaha waxa ayada ka dambeeya naxw asliim xataa tadkula aljanna ey kay tadkula aljanna si aa janno u gasho jannada gelitaankeedu cillo miyaamse macluul waaye macluul waaye yaa cillo u ah islaan islaannimitaanka qofku marka asagoo muslin aan ahayn janno geli maayo janno inaad gasho haddii aad rabto waa inaad islaanto marka cilladu waa inay macluulkeeda ka horeysa soo ma aha jannada gelitaankeeda marka waxaa ka horeeya qofku inuu hee inuu islaamo muslim uu yahay idan xataa tadkula aljanna jannada gelitaankeeda waxaa cillo u ah waxa ka horeeya xataadan oo ah alislaamu macnihi marka wuxuu noqday aslim xataa tadkhula aljanna ay kay tadkhula aljanna si aad janno u gasho waaye wa taaratan marna takuunu bimacnaa ilaa bimacnaa ilaa bay noqotaa wadalika idaa kaana maa bacdaha waxaa iyada ka dambeeya gaayatan hadduu gaayo u noqdo yol hadduu u noqdo limaa qablahaa waxaa iyada ka horeeya shardigii hore oo aan usoo shardinay oo ahaa kownu lficli mustaqbala binisbati ilaa maa qablaha aslim xataa tadkhula aljanna shardigaas ma lahayo amase lama hayo sabab maxaan loo hayn ha ya sabab ma annagaa sheegnaba sabab maba annaan sheegin annaga shardiga aan sheegna wuxuu ahaa fa sharduhu kownu lficli mustaqbala binisbati ilaa maa qablaha baan sheegnay shardiga meesha ma lagu hayo mase laguma hayo haa kaasaan sheegaynaa wa taaratan marna takuunu bimacnaa ilaa bay noqota wadalika idaa kaana maa bacdaha waxaa ka dambeeya aayatan waa hadduu qaayo u noqdo yool hadduu u noqdo limaa qablaha waxaa iga ka horeeya ka qowlihi tacaala lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusaa cibaadada dibigan aan caabudayno way soconee ilaa yoolkaas laga gaaro yoolkee soo laabashada nabi muuse marka cibaadat lcijli waa mustamira ilaa hadihi اlgaaya ilaa derbigaas laga soo taabto oo ah rujuuc muusa nabiy llahi muuse ila soo laabto wa ka qowlihi la asiiranna aniga waa soconaa xataa taطluca الshamsu ilaa qoraxdu ay soo baxdo macnaheedu wuxuu yahay yastamiru sayri ilaa haadihi algaaya socodkaygu waa soconaa ilaa gaayadaas laga gaaro qoraxdu hadday soo baxdana waa joogtana waaye ilaan meesha waxaa yaalla manduuqii mafhuum baa meesha yaalla soosas ma aha manduuqii marka wuxuu tusiyey ninkan socodkiisa inuu soconaa ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo mafhuumkuna wuxuu muujinaa haddii qoraxdu soo baxda hee inuu joojiyo socodka inuu joojinaa ilaan mafhuumka laftigiisu waa qeyb ka mid ah dalaalada alfaada qeyb ka mida waaye marka waxaan kalaamka ama alfaada dalaaladooda marna waa waxay kugu tusiyaan binutqi marna waxay kugu tusiyaan waxay kugu tusiyaan nudqiga qeyrkiis la asiiranna xataa taluca ashamsu waa soconaa ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo waa dalaaladii lafdiga oo nudqiga ahayd waaye waxaa laga fahmaa laakiin haddii qoraxdu ay soo baxdo ninkan socodka inuu joojinaa iyaduna waa dalaalo kale waaye saas daraaddeed allah markuu leeyahy wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajri cuna oo caba ilaa waagu uu ka baryo waxaa laga fahmaa maxay hadduu waagu baryo in la joojiyo cunadii cabitaan inaysan furayn ayadda marka dalaaladeeda oo nudqigana waa kaas dalaaladeeda kalna waa kaas waqad tasluxu lilmacnayeyni maca labada macno inay usuubataa dhici karta ka qowlihi tacaala faqaatilu alatii tabqi xataa tafii'a ilaa amri illaah faqaatiluu la dagaalama alatii daa'ifada tabqi oo gardaroone yacni oo heshiiska diida waaye kooxda heshiiska diida ha lala diriro xataa tafii'a ilaa amri illaah dagaalku marka ha socdo ilaa ay soo laabato maxaa laga fahmaa markaas hadday soo laabato dagaalka in laga joojiyo waa in dagaalka markaas la joojiyo fumaho manduuqii marka waa kaas mafhuumkiina marka waa kaas haddii la yidhaahdo xataadan waa tacliiliyana wuxuu noqonaa faqaatilu faqaatilu latii aa'ifada la dirira faqaatilu la dagaalama aaa'ifa aaifada alatii aa'ifadaasoo tabqii oo xadgudbay oo heshiiska diide xataa tafii'a kay tafii'a si ay u soo laabato awgeedna ha loola diriro ilaa amri illaah arrinka ilaahay oo ah islaaxa laba kooxoodaa darre in la islaaxiyo la heshiisiyaa la damco qolaa sanka taagtay waxay tidhaahdeen may annaga heshiis ma rabno qoladaas marka ilahi wuxuu leehay lala diriro sababta loola diriraa laakiin waa inay ahaato in heshiiska lagu sandulleeyo meelhas marka waxaa laga fahmaa haddii daa'ifadaas lala diriro cillada loola diriraana ay ahayn islaaxa in lagu irqaamiyo kitaalkaas inuusan bannaanayn marka sababta loola dirira hade waa wax qofka qalbigiisa ku jira inama alacmaalu biniyaat wainamaa likulli imri'in maa nawa haddii lala diriro laakiin sababta loola diriro ay tahay in laga aargoosto maantana fursad loo helay dagaalkaas ma bannaan yahay haddii la yidhaahdo loo daliishado faqaatilu latii tabqi xataa tafiya ilaa amri la sax may noqonaya markaas sax ma noqonayso inama alacmaalu binniyaat camalku marka wuxuu ku xihan yahay niyaduu ku xihan yahay qitaalkan aa samayne wuxuu ku xihan yahay niyaduu ku xihan yahay yuxtamalu waxaa ama yaxtamilu lafdigaas wuxuu ihtimaalaa an yakuuna almacnaa kay tafia oo tacliil ay faa'iideedo ow ilaa an tafiya oo markaa qaayo ay faa'iideydo wanasbu fi hadihi almawaadici wamaa ashbaha bian mudmaratan wanasbu nasbin fi hadihi almawaadic mawaadicdan la nasbiyo iyo wamaa ashbaha wixii shabaha bian buu ahaaday mawaadicdan wixii la mid ah an baa wax lagu nasbiyaa antaasoo mudmaratan la idmaariyey bacda xataa xataa dabadeed la idmaariyey idmaaran xatman ay laaziman oo laazima oo waajib ah oon la idhaari karin laa bixataa nafsihaa xataa nafsad ahaanteeda laguma nasbinin buu leeyahay ficilkan mudaaric oo xataa ka dambeeya ee waxaa nasbinaya waa an mudmara wujuuban waaye xataa aduma nasbinayso khilaafan mukhaalifiin annagoo khilaafsan marka sidaas aan leenahay waxaan ku diidannahay lilkuufiyiina kuufiyiintan ku diidannahay oo waxay leeyihin waxa nasbinaya waa xataa nafsad ahaanteeda liannaha qad camilat fi lasmaa'i aljara maxaa yeelay xataadi liannahaa xataadi qad camilat way camal fashay fi lasmaa'i asmaadi aljara jar bay ku camal fashay xataa jaraa sooma jirto fii qowlihi tacaala xataa maطlaci اlfajri xataa xiinin xataadaas waa xarfu jarin falow camilat fi afcaali nasba haddii afcaashana ay nasbido lazima waxaa ka dhalanay an yakuuna lanaa caamilun waaxidun annaga hal caamil inuu noo ahaado caamilkaasoo yacmalu taaratan fi lasmaa'i marna asmaada ku camalfala oo jara ah wa taaratan marna bilafcaali afcaasha ku camalfala oo nasbina wa haadaa kanna caamilkaas oo marna afcaasha nasbinaaya marna asmaada jaraaya laa nadiira lahu fi lcarabiyati wax lamida luqad carabiga laguma haayo saa daraaddeed waa in la yidhaahdo ficilkan mudaaric waxaa nasbinaya waa an mudmara wujuuban bacda xataa xataadii markaas maxay faa'iideynahay ayada maxay qabanee haddii la yidhaahdo xataa yarjica ilayna muusa waxaa nasbiyey ficilkan waa an mudmara ah xataadu maxay qabanee ee jaaray noqonee jaaray noqone markaas wa amaa rafcu lficli ficilka in la rafciyo miya bacdaha ayada dabadeed xataa dabadeed ficilka marna mansuub buu noqdaa marna marfuucuu noqdaa soo ma ahay wa amaa rafcu lficli bacdaha falahu halaaثatu shuruudin saddex shardi buu leeyahay xataa ficilka ka dambeeya in la rafciyaa dhici karta xataadu markaas naasibo ma aha yani naasibo maaha waxaa ula jeednaa an mudmara a wax ku nasbi maydo jaaro noqon maydo xataada markaas waxaa la yidhaahdaa xataa ibtidaa'iyaa la dhahaa ibtidaa'iya waxaa loola jeedaa waxaa ka dambaynaya jumlo ama mubtada iyo khabar ka kooban ama ficil iyo faacil ka kooban jumladaasoo mustanafa noqonee laa maxala laha min alcraab xataadaas marka ibtidaa'iyaa la dhahaa falahu halaaثatu shuruudin alawalu kownuhu musababan camaa qablahaa ficilka ka dambeeya waxaa ka horeeya waa inuu musabab noqdo maxaa laga wadaa xataada soo ficil kama dambeeyo ficilkaas musabab buu noqonaa xataada waxa ka horeeyana sabab buu noqonaa sabab iyo musababna yaa horeeya sababka horeeya walihaada sidaa daraaddeed imtanaca rafcu rafcihi mumtanic buu noqday fii naxwi sirtu xataa taluca ashamsu baa dhehe waa nasbineed oo maxaa u nasbineed sirtu waan socday xataa tatluca shamsu ilaa qoraxdii ay soo baxday tuluucu shamsi iyo sayr markii tii hore aan u laabano ila waxaan dhahnay kan dambe waa inuu mustaqbal aado marka midka hore loo fiiriya shardiga ah ma lahayo mise lama hayo ma lahayo mise lama hayo sayidka iyo uluucu shamsi labadooda ayaa dambeeya uluuc shamsi yaa dambeeya sayid marka waa lahaayaa laakiin ninka markuu ka warramaa waxaa dhici karta inay mar dambe tahay marka zamnu takalumka haddii inuu mustaqbal aado shardi maaha soo ma aha oo wuxuu leeyahay tusaale ahaan shalay baan socday ilaa qoraxda ay soo baxday markuu sida leeyahay waa maanta laakiin طuluucu shamsigaani waa mustaqbal marka loo fiiriyo hee sayrka laakiin طuluucu shamsi marka loo fiiriyo zamanulkhbaarka ah muxuu noqonaa markaas naadib buu noqonaa shardi ma ahayn hadda marka lama in la rafciyo lama ogoluu leeyahay sirtu xataa taطlucu shamsu lama dhihi karo maxaan loo dhihi karin طuluucu shamsi ma waxaa sababa adiga socodkaaga socodkaaga miyaa طuluucu shamsi ay musabab ka tahay haddii aan socdo qorax inay soo baxdo maa ka dhalane maa ka dhalan maydo sababu maaha saa daraaddeed waa in la nasbiyu leeyahay shardigii lama hayo sirtu waan socday xataa taطluca shamsu marka sayrkaas waa inuu sabab noqdo waxa ka dambeeyana waa inuu musabab noqdo wuuna kuu keeni doonaa miitaal sax ah ya xataa adkulu oo kale waa noo imaan doonaa saa sheegi doonaa لأنa sayra maxaa yeele socodka laa yakuunu sababan sabab uma noqdo liطuluuciha طuluuci shamsi aلthaani shardiga labaad an yakuuna zamanu اlficli ficilka zamankiisa xataada ficil ka dambeeya alxaala xaal waa inuu noqdo lalstiqbaala waa inuusan mustaqbal noqonin xataadii laakiin oo ficilka iyada ka dambeeya mansuubka uu noqonayo muxuu noqon jiray mustaqbal kan waa inuu xaal noqdo calى اcagsi kaasoo ka duwan min sharطi الnasbi ficilka in la nasbiyo shardigiisii kani waa ka duwan yahay ilaa ana alxaala hase aatee xaalka taaratan mar yakuunu taxqiiqan mar xaqiiqo u noqdaa wa taaratan marna yakuunu taqdiiran taqdiir buu noqdaa xaal baa loo shardinaya soo ma aha laakiin xaalku marna waa muxaqaq marna waa muqadar falawalu mid karo muxaqaqa fii qowlika sirtu waan socday xataa adkuluhaa baa leedahay sirtu xataa adkuluhaa sirtu jumladaas waa jumlo mustanafa ah xataa adkuluha xataadan waa ibtidaa'iyo adkuluhaana waa jumlo mustanafa ah laa maxala lahaa min alcrab xataadaan marka wax shaqo ah qabanay lamaa waxna nasbi maydo waxna jari maydo ibtidaa'iyaa lahaa xataa adkuluhaa labadii shardi waa lahayaa soo ma aha ilaa magaaladii aan ka galay magaalada gelitaankeeda yaa sababay socodkaaga oo socodkaagaa wuxuu sababay inaad magaalada tagto ilaa haddaadan socolahayn magaalada ma aadan gasheen waa midii uu lahaa kownuhu musababan camaa qablahaa idan sayrkii waa sabab dukuulu lbaldati ama dukuulu lmadiinati ama dukuulu lqaryatina waa musababun can hada sayr socodkaas buu sabab ka noqday mideeda kale sirtu xataa adkuluhaa marka aa leedahay waan socday xataa adkuluhaa magaaladii haddaan cagta saare waaye haddaan gelooyaa xataa adkuluha haddaan gelooyaa waaye xaal waaye markaas marka sida aa leedahay waa goorma magaaladii markii qeybtii ugu horeyday aa cagta soo saartaya sidaan leedahay xaal inuu noqdo soo lama rabo wuxuu yidhi idaa qulta daalika saas haddaa dhahdo wa anta fii xaali dukuuli magaalada gelitaankeeda xaaladeedii markaasaa ku sugan tahaba mafhuum aho istiqbaal inuu noqdo lama rabin inuu xaal noqdaa la rabay xaalkii marka waa lahayaa waathaani kan labaadna kalmithaali lmadkuuri mihaalka lasoo sheegay kan labaad oo ah markuu xaalku yahay maxay muqadar yacni waktigii ma joogtid laakiin inaad joogtaa ka soo qaadayha laga wadaa muqadarka idaa kaana sayru wadukuulu qad madayaa way tageen walaakina kaase aatee adiga aradta waxaad doontay xikaayata alxaali xaaladii oo aad magaalada gelayday inaad ka xikaayootaa rabtaa idan ma joogtid magaalada gelitaankeedii waqtigeedii ma joogtid laakiin inaad joogtaa ka soo qaadee markaase waxaa leedahay sirtu xataa adkuluhaa marka sida aad leedahay magaaladii waa horaa hadda gashay la soco haddii hadda adkulahaas oo lama rabi inay xaal noqoto haa xaalka hadda wuxuu yahay xaal muqadar iyo xaal muxaqaq ah marka inaad magaaladii hadda geleha ka soo qaadee waa ka xikaayoona macnaheedu waa sidaas وعلى هذا جاء الرفع رفعي وإن في قوله تعالى حتى يقول الرسول رسولkii baa wuxuu leeyahay ilaa uu yidhaahdo marka hadda ma aha xataa yaquulu rasuulu rasuulkii baa wuxuu leeyahay لأna الزilزaala والqowla maxaa yeelay zilzaalka iyo qowlka qad madayaa waa tageen laakiin waqtigii rasuulku sidaas uu lahaa baa laga xikaayoonaa waa laga xikaayoonaa yani in waqtigii hadda la joogaa laga soo qaadaa laga wadaa الثالث an yakuna maa qabla waxa ka horeeya taaman waa inuu taam noqdo wلihaadaa saa darteed imtanaca rafcu rafcii mumtanic buu u noqday fii naxwi sayri xataa adkulahaa waa inaan dhahdo ee lama ogola inaad tidhahdo sayri xataa adkuluhaa lama ogola oo maxaa loo diidaa haddii aad tidhaahdo sayri xataa adkuluhaa xataan soo ibtidaa-iya ma aha adkuluhaa jumladaas ka dambeyda waa jumla mustanafa soo ma aha laa maxala laha min alcraab sayri marka waa mubtada khabar la-aan buu noqonaa imtanaca arafcu sababtoo mubtadii baa wuxuu noqonaa khabar la-aan waa meesha uu ku leeyahay an yakuuna maa qablaha taaman waa inuu taam ahaado waa inay jumlo taamo ahaato ficil iyo faacil a mubtada iyo khabar weyn haddana waxaa haysataa mubtada kaliyaha haysataa saa daraaddeed waa mumtanic oo haddii aan nasbiyo maxaa iisoo kordhaaya sayri xataa adkulahaa haddii aan dhao maxaa iisoo kordhaa waxbaa iisoo kordhaa khabar baan helaa waa khabarka xaggeen ka helaa xataadan soo jaaro ma aha xataadan maxay tahay jaaro soo maaha macnihii soo noqon maayo markaa sayri ilaa dukuulihaa soo saas ma noqonaayo sayri ilaa dukuulihaa ilaan xataadan qaayay faa'iideyda sooma inaan dhihin xataadan waa xarfu jar ayada iyo majruurkeeda jaaru majruurkaas baan waxaan ka dhigayaa sayri khabar uga dhigaa idan meeshii waxaa ka soo baxay maxay jumlo mubtada ee khabaraha iyaga soo baxay waa haddii xataa lehee waxa ka dambeeya la nasbiyo laakiin waxaa nasbinaya de xataadan maahan waa an mudmaro waaye mawsuulka iyo xarfiga siladiisa walmawsuulu alxarfiyu wasilatuhu fii ta'wiili masdarin majruurun bixataa jaaru majruurkaas oo xataa ah iyo waxaa ka dambeeyaana sayri baan khabar uga dhigayaa sayri xaasilun ilaa dukuulihaa nasbuu noqonayaa wa fii nacwi kaana sayri xataa adkulahaa waa inaad tidhaahdo kaana sayri socodkayga ayaa wuxuu ahaaday kaana naaqisaan ka dhigaynaa haddi la soco kaana sayri socodkayga wuxuu ahaaday xataa adkuluhaa lama ogola markaas maxaa loo diidaa kaanadaan ismi khabar sooma u baana haddii marka ismi khabar ay u baanto markii naaqiso aan ka dhignee sayri marka waxaa ka dhiga isimkeedii khabar la-aane markaas kaa noqone xataa adkuluhaa haddaa dhahdo biduuni khabarin bay noqone laakiin haddaa idhaahdo kaana sayri xataa adkulahaa haddaan dhaho jaarumajruurkaas baan kaanadan hee aan khabar uga dhigayaa xaasilan baa dhehaysaa haddii kaanadan taama aan ka dhiga ka warran ma rafci karaa kaana sayri xataa adkuluhaa haddii kaanadan taama aan ka dhigo ma rafci karaa ma rafci karaa ilaan waxaa loo shardinaayey an yakuuna maa qablaha taaman baa loo shardinaya kaanadan waa ficil maadi sayrina waa faacilkeedii taam sooma ii noqonin waa rafci karaa markaas idaa xamalta kaana haddaa ku xambaarto cala nuqsaani nuqsaan haddaa ku xambaarto waa mumtanic buu ku leeyahay rafcaha duuna tamaami laakiin tamaam haddaa ku xambaarto rafcihii markaas ee mumtanic maaha yani waa waa waa la rafci karaa almas'alatu thaaniya mas'alada labaad bacda o alatii bimacnaa ilaa wallahu aclam markaa isku jooga ha ya e ibtidaaiya noqone